ishacyaha cutubka sagaalaad hawase ahaatee madow uma ahaan doono tii edhiidhiga ku jirtay waagii hore wuxuu ka dhigay in la quursado dhulka zebulun iyo dhulka naftaali laakiinse waagii dambe wuxuu ka dhigay in la sharfo dhulka ah xagga jidka badda iyo weri urdun hishadiisa iyo galiili quruumaha ka mida dadkii ku socon jiray gudcurka ayaa iftiin weyn arkay oo kuwii fadhihi jiray dalka hooska dhimashada ahna iftiin baa u baxay adigu quruunta waad badisay oo farxaddoodiina waad sii kordhisay oo waxay hortaada ugu farxaan sida farxadda wakhtiga beeraha la goosto iyo sidaa niman booli qaybsanaya ay u rayreeyaan oo kale waayo harqoodkii ku cuslaa iyo angoolkii garbaha lagaga dhuman jiray iyo ushii kii dulmi jiray ayaad jabisay sidii waagii reer midyaan waayo ninka hub kale ee buuqa ku dhex jira hubkiisa oo dhan iyo dharka dhiigga meedhanna waa la gubi doonaa oo waxaa laga dhigi doonaa wax dabka lagu shido waayo waxaa inoo dhashay ilmo waxaa layna siiyey wiil oo boqornimadu garbihiisay saarmi doontaa oo magaciisana waxaa loo bixin doonaa kayaab kale iyo la taliye iyo ilaaha xoog galeeya aabbaha daa'imka iyo amiirka nabadda oo boqornimadiisa iyo nabaddu way badnaan doonaan dhammaadna uma lahaan doonaan carshiga daawuud iyo boqortooyadiisa in la sii adkeeyo oo caddaalad iyo xaqnimo lagu siiayo haatan iyo tan iyo weligeedba oo tan waxaa samayn doona qiirada rabbiga ciidamada sayidku wuxuu eray u soo diray dadka yacquub wuxuuna ku hor dhacay dadka israa'iil oo waxaa garan doona dadka oo dhan xataa reer efrayim iyo kuwa samaariya deggan oo kibirka iyo isla weynaanta qalbiga ku hadla iyagoo leh lebanadii way soo dhaceen laakiinse annagu waxaannu ku dhisi doonnaa dhagaxyo la qoray geedihii darayga ahaa waa la jaray laakiinse waxaannu ku beddeli doonnaa geedo kedera haddaba sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu ku soo kicin doonaa kuwa rasiim la cola oo cadaawayaashiisana wuu isku soo wada ururin doonaa dhammaantood wuxuu reer suuriya ka soo kicin doonaa xagga bari reer falastiinna xagga galbeed oo waxay dadka israa'iil ku cuni doonaan afuran hase ahaatee cadhadiisa kama uu sii jeedin laakiinse gacantiisii weli way fidsan tahay laakiinse dadku uma ay soo noqon kii iyaga wax ku dhuftay mana ay doondoonin rabbiga ciidamada haddaba sidaas daraaddeed rabbigu maalin keliya ayuu dadka israa'iil ka jari doonaa madaxa iyo dabadaba iyo laanta iyo cawsduurkaba odayga iyo kan sharafta lahu waa madaxa oo nebiga dadka beenta baraana waa dabada waayo dadkan hoggaamiyeyaashoodu way qaldaan oo kuwa la hoggaamiyaana way wada baaba'aan haddaba sidaas daraaddeed sayidku ku farxi maayo barbaaradooda oo agoontooda iyo carmaladoodana u naxariisan maayo waayo midkood kastaaba waa cibaadalaawo iyo xumaanfale oo af kastaana wuxuu ku hadlaa wax nacasnimaa hase ahaatee cadhadiisa kuma uu sii jeedin laakiinse gacantiisii weli way fidsan tahay waayo xumaantu waxay wax u gubtaa sida dabka oo kale oo waxay dam ka dhigtaa yamaarugga iyo qodxanta oo jidda duuddana way ololisaa oo waxaa kor uga baxa daruur qiiqa dhulku wuxuu la gubtay rabbiga ciidamada cadhadiisa oo dadkuna waxay yihiin sida wax dabka lagu shido oo ninna walaalkiis macayniyo xagga gacanta midig ayaa wax laga dhubsan doonaa waana la sii gaajoon doonaa xagga gacanta bidixna waxbaa lagu cuni doonaa lamana dhergi doono oo midkood kastaaba wuxuu cuni doonaa hilibka gacantiisa reer manase waxay cuni doonaan reer efrayim oo reer efrayimna waxay cuni doonaan reer manase oo iyana dhammaantood waxay col u ahaan doonaan reer yuhuuda hase ahaatee cadhadiisa kama uu sii jeedin laakiinse gacantiisii weli way fidsan tahay